والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله alqunuutu qunuudii linnaasila dhibaato muslimiinta ku habsatay loo qunuudaayey iyo wa maxalluhu meeshiisa marka halkee la maraya ayaa la qunuudaya kalimatu lqunuut macaani badan bay ugu timi shareecada alqunuut mar waxay timi iyadoo looga jeedo bimacna sukuut waquumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiin marna iyadoo looga jeedo tuulu lqiyaam in in badan la taagnaado salaada dhexdeeda wa afdalu salaati tuulu lqunuut buu uhi rasuulku sala allahu caleyh wasalam ay tuulu lqiyaam taagnida dheer alqunuut waxay u timi iyadoo looga jeedo bimacnaa alkhushuuc iyadoo looga jeedo bimacna adducaa marka halkan sheekhu markuu leeyahay alqunuutu waxaa looga jeeda waa ducada gaarkaa salaada meel ka mida oo gaara la duceeyo linnaasilati iyadoo loo ducaynayo dhibaato muslimiinta ku habsatay marka dhibaatooyinka dadka muslimiinta ku dhacaya waxaa looga jeedaa almasaa'ib walibtilaa'aat alcaama dhibaatooyinka guud baa looga jeedaa amaba se dad gaaraba ha ku dhacaane xanuunka iyo dhibkay muslimiinta u geysteen uu yahay mid aada u laxaad badan haddii dad culimaa la laayo sida dhacday wakhtigii rasuulka sala allahu caleyh wasalam markii raggii quraad ahaa qur-aan yaqaanka ahaa la laayay rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu cadhooday cadho aan weligii cadhoon arrinta noocaasiyana aada buu uga murugooday qoladii raggaa quraada ah ee toddobaatanka nin ahaa laysayna muddo bila ayuu habaarayay rasuulku salaad kasta oo farala uu tukado shanta salaadoodba dhibaatooyinka markaa muslimiinta ku dhacayaa waxay u qaybsamaa laba qaybood dhibaato aanu bani aadam sabab toosa ku lahayn oo xagga ilaahay ka imanaysa sida duufaanada iyo dabaylaha iyo abaaraha iyo dhulgariirka iyo kuwa lamida kuwa iyaga looma sharciyeyn qunuud iyaga waxaa loo sharciyey axkaam kale oo abaari markay dhacdo salaat listisqaa iyo ducaau listisqaa salaada roobdoonta iyo ducada roobdoonta ayaa loo sharciyey markay qoraxdu madoobaato ama dayixu madoobaadana salaad gooniyaa loo sharciyo ladhaa salaat lkusuuf waxaanu ibnu cabaas haleeshiiyey azalaazil dhulgariirku wuxuu la mid yahay buu yidhi qoraxyo dayax madoobaadka hadduu dhulgariir dhaco salaatulkusuuf oo kalea la tukanaya oo salaatul aayaat baa la idhaha salaada ah salaada la tukado aayado waaweyn calaamado waaweyn oo addoomaha baqa gelinaya markuu ilaahay addoomihiisa tuso dhibaatada nooca labaad waxay noqonaysaa nooc bani aadamku ay sabab toosa ay u yihiin oo iyaguba ay baashireen oo muslimiinta ay ku sameeyeen sida dagaalada dadka muslimiinta lagu soo qaadayoo kale ama laynta la laynaayo dad fara badan oo muslimiina gaar ahaan dadka ummadda qiimo ugu fadhiya wuxuu yihi sheekhu wayusanu lahu waxaa loo sunneeyey qofka tukanaya an yaqnuta inuu qunuudo inuu duceeyo wayadcuu oo u duceeyo lilmuslimiina lilmuslimiina dadka muslimiinta linaazilatin dhibaato nasalat bihim ku habsatay awgeed wamaxaluhu qunuudaas iyo ducadaasi halkay dhacaysaana waxa weeye idaa qaala markuu idhaa bacda rukuuci rukuucda kadib rabbanaa laka alxamdu marka rukuucda uu ka soo tooso ee dikrigii ictidaalka iyo kii qiyaamka rukuucda ka dambeeya labadaba uu la yimaado daliilkeeduna waa xadiidka abu hurayre bukhaari warinayo wuxuu ihi kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam ida araada an yadcuwa cala axadin aw yadcuwa liaxadin qanata bacda rukuuc rasuulku hadduu doono salaada dhexeeda inuu cid u duceeyo ama cid uu habaaro rukuucda kadib ayaa uu qunuudi jiray farubamaa qaala ida qaala samica allahu liman xamida allahuma rabbana laka alxamd waxaa dhici jirtay rasuulku markuu yidhaha samica allahu liman xamida iyo rabbanaa laka alxamdu inuu yidhaahdo allahuma anji lwaliid ibna alwaliid wa salamata bna hishaamin wa cayaash bna abi rabiica waxayaan rag muslimiina oo mustadcafiin ku ahaa magaalada maka kuwa halkaa lagu tunjileecsaday oo inay hijroodaanna awoodi kari waayey raggaas uu duceeyey rasuulka allaahuma ashdud wat'ataka calaa mudar ilaahu qabiilada mudar la yidhaahdo si adag u qabo qabiilo dhib badan bay ahaayeen oo markaa gaalo ahaa wajacalhaa siniina ka sinii yuusufa ilaahu qabashadaada waxaad kaga dhigtaa abaar abaartii qowmu yuusuf ku dhacday oo kale ah toddobada sannadood tii haysay markaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay dadka muslimiinta ee dhibaatadu ay haysato in loo qunuudo loo duceeyo kuwa muslimiinta dhibaatada ku hayana in iyagana loo qunuudo oo la habaaro iyo qunuutu nawaasil in lala imanaayo rukuucda kadib marka rukuucda laga soo tooso ee adkaartii halkaa mashruuca ahaydna la akhriyo waxaa kaleynu ka qaadanaynaa dad magacyadood haddii salaada lagu dhex sheego kuwa loo ducaynayo ama kuwa la habaarayo inaanay salaadaada waxba yeelahayn waayo ducada waxaa la yidhaahdaa waa khitaab maca allah waa hadal aad ilaahay la hadlaysid hadalka qofku uu ilaahay la hadlayaana salaada dhexdeeda salaadiisa waxba yeeli maayo hadalka salaada burinaya waa mukhaatabatu laadamiyiin waa hadalka bani aadamka lala hadlo weeye oo weliba lagala hadlo waxaan maslaxadda salaada aan ku saabsanayn wuxuu idhi sheekhu walaysa lahu uma sugna qunuutu nawaasilka ducaaun raatibun duca gaari wa inamaa yadcuu fiihi wuxuu ku ducaynayaa u dhexdiisa bimaa yatanaasabu wixii munaasib u ah maca naasila dhibaatada markaa muslimiinta haysata oo haddii dad dhibaataysan ay jiraan inuu kuwaa u duceeyo saa rasuulku uu saa ugu ducaynayey aada maqasheen haddii kuwa muslimiinta dhibaato ku haya ay jiraan ama u geystay kuwa inuu habaaro marka waxaa khalada oo ah ficlulcaama ficilka ay sameeyaan dadkaan aqoonta lahayn maantana walilasaf xataa kuwa cilmiga sheeganaya iyagoon daliilkeeda isweydiin ay caamada kaga daydeen in qunuutu nawaasilka la akhriyo allahuma hdina fi man hadayt oo ah qunuudii witriga sida inoo iman doonto hada min ficli lcaama ayuu leeyahy sheekh ibn lcuthaymiin mar qura rasuulku sala allahu aleyh wasalam intaa u qunuudaayay dhibaato jirta awgeed allahuma hadina fi man hadayta ma akhriin markaa shaqo kuma le allahuma hadina fi man hadayta qunuutu nawaasil waa qunuudda witriga sida aynu arki doono salaadna kuma gaar aha qunuutu nawaasil ee waa salaadaha oo dhan sida axaadiida qaarkeed aynu ku arki nacam ku soo aroortay sida xadiida anas bin malik oo kale yaanaa salaadaha shantaaba inuu qunuuday rasuulku sala allahu aleyh wasalam wayarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor buu u qaadayaa fi hada ducaa ducada qunuudda markuu qunuudayo gacmaha kor ayuu u qaadayaa wwaxa imaamu axmed uu warinaya min xadiidi anas ana rasuula اllahi rafaca yaday xiinama dacaa calaa qatalati اlqura raggii qur-aan yaqaanka ahaa qoladii laysay markii rasuulku uu habaarayay gacmaha kor ayuu qaaday imaamu axmed baa wariyey waana sida saxaabadu ay sameeyeen oo cumar ibn khadaab radia allahu canh kaana yarfacu yadayhi fi lqunuut marka uu qunuudaya gacmaha kor ayuu u qaadi jiray wa qaala alimaamu nawowi raximah اllah wa hada huwa asaxiixu cinda alasxaab waana sida saxiixa cinda shaaficiya in gacmaha kor loo qaado fi lqunuud marka la qunuudayo wayajharu waa la jahraya kor buu u qaadayaa bihi ducada ida kaana imaaman hadduu imaam dad tukinaayo uu yahay daliilkiisuna waa xadiidka abu hureyre aynu akhrinay abu hureyre sidee buu ku ogaaday inuu rasuulku lahaa allahuma anji allahuma anji lwaliid bn lwaliid wasalamata bna hishaam wacayaash bna abi rabiica allahuma ashdud wata'ataka calaa mudar siduu ku ogaaday abu hureyre waa inuu rasuulu kor u qaadayay oo uu maqashiiyey xadiidkaasi ahlucilmigu ay u deliishadeen saa awgeed buu yihi imaamu nawowi raximah اllah wاصaxiixu aw isawaabu istixbaab اljahr sida saxiixee saxdi waxay tahay inay sunno tahay mustaxaba in kor loo qaado qunuutu nawaasil imaamku kor uu qaado fa fi lbukhaari can abi hurayra ana nabiya jahra fi qunuuti nawaasil waa xadiidka aynu akhrinay wa qaala imaamu axmed raximah اllah aladii yucjibuna an yaqnuta alimaam wa yu'min man khalfah tay cajab gelinaysaa waxay tahay buhi inuu imaamku qunuudo qolada ka dambaysaana aamiin ay yidhaahdaan siday aamiin u odhanayaan haddaanay qunuuddiisa maqlahayn de waa inuu qunuuddii kor u qaaday wey oo qunuudda uu maqashiinayo waana ta saxaabada ka sugnaatay oo abu cuhmaan annahdi wuxuu yidhi kaana cumar yaqnutu bina fi salaati alghadaad xataa yasmaca xataa yusmaca sawtuhu min waraa'i almasjid cumar ibnu khadaab markuu qunuuday waa qunuutu nawaasile kor ayuu u qaadi jiray ilaa dadka masaajidka dabadiisa jooga ay maqlaan wakadalika kaana yafcal ubaya ibnu kacab fii qunuuti lwitr ubaya ibnu kacabna markii dadka uu tukana tukinaya salaatu taraawiix ee cumar imaamka uu uga dhigay qunuudda kor ayuu u qaadi jiray ilaa dadka ka dambeeya uu maqashiiyo wa yu'min calayhi qunuuddaasi ayay aamiin u odhanayaan man khalfahu dadka ka dambeeya markuu imaamku la jahro kuwa ka dambeeyaana aamiin bay odhanayaan wa asaxu alwajahayn cinda shaaficiy xadiid ibni cabaas baana u daliila qanata rasuulu llahi shahran mutataabican fi اlظuhri wاlcasri wاlmagrib wاlcishaa wasalaati الصubxi fi duburi kuli salaati bil dhan buu rasuulku qunuudayay buu ihi shanta salaadoodba idaa qaala samica allahu liman xamida min arakcati alaakhira markuu samica allahu liman xamida yidhaha ragcadda u dambaysa yadcuu calaa axyaa min bani sulaym wuxuu habaarayay jilibo ka mida qabiilada banu sulaym lo odhan jiray calaa riclin wa dakwaan wa cusaya saddexdaa qabiil buu habaarayay wa yu'minu man khalfahu cidda rasuula ku daba tukanaysayna aamiin bay ka daba lahaayeen abu daawuud baa warinaya iyo xaakim waqad rawaahu lbayhaqi can ariiqi alxaakim wa rawaahu ibnu nasr almarwazi fi kitaabi qiyaam lleyl aydan marka aamiin baa laga daba odhanaya fa idaa faraqa marka qunuudda uu dhammeeye ka bara waa takbiiranayaa takbiirat lintiqaalki wasajada waana sujuudaya qunuut lwitri witriga qunuuddiisii iyo wa maxaluu meeshiisi iyo wasiiqatu iyo waxa la akhriyayo witriga waxaa looga jeedaa waa ragcadaha kala dhiman ee salaatuleylka lagu gebagabeeyo waxaana witriga u yar ragcad wa ama alqunuutu qunuudii miyaa fi lwitri witriga dhexdiisa uu qunuudaayey fa yushracu waa la sharciyayaa axyaanan mararka qaarkood lama joogtaynayo ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan sanadka oo dhan witriga in la qunuudi karo intuu qofku witri tukado inuu qunuudi karo waa madhabka nacam xanafiyadu siduu yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan rabadaan oo qura ahlucilmiga qaarkoodna shan iyo tobanka rabadaan ee dambe oo qura waana madhabka shaaficiyada qowl kalena waa jiraa shaaficiyadu leeyihiin waa sanadko dhan in la qunuudi karo sheekhu halka wuxuu yidhi axyaanan mararka qaarkood marka xadiid ubaya ibnu kacab oo tilmaamaya ana rasuula allahi kaana yuutir fayaqnutu qabla rukuuc in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu witriyaysan jirayoo intaanu rukuucin ka hor markuu qur-aanka dhammeeyo uu qunuudi jiray ayuu sheekhu saxiixinaya laakiin xadiidka sixadiisa wax weyn baa ku siya a'imo badan ayaa cilleeyey oo inuu rasuulku qunuudi jiray inuu witriyaysan jiray ayay ruwaadda badankoodu sheegeen marka ruwaadda qaarkood ayaa ziyaadiyey inuu qunuudi jiray sidaa awgeed baa imaamu axmed wuxuu yidhi laa yasixu fiihi can innabiyi shay ma jira xadiid saxiixa oo tilmaamaya rasuulku inuu qunuuday witriga waxaa kaloo xadiidka cileeya abu daawuud saaxibu sunan oo ziyaadadaas inay shaado tahay tilmaamay wakadalika albayhaqi wabnu khusayma wabnu lmundir wabnu lcarabi aimadaas oo dhami waa daciifiyeen wa ziyaadatu hiqa khaalafa biha man huwa awthaqu minhu marka waa shaad wey sida saxiix ah laakiin laba arrimoodba daliil ba yin in witriga la qunuudi karo xadiidkaa marka laga yimaado isaga halkaa inaga dhigo inuu rasuulku xasan ibnu cali baray ducadu akhrii lahaa marka witriga dhexdiisa uu doonaya inuu qunuudo waxaa kaloo daliila inay saxaabadu qunuudi jireen oo imaamu axmed wuxuu yidhi wa qaala axmed laa yasixu fiihi can inabiyi shay walakin cumar kaana yaqnut xadiid rasuulku inuu qunuudo sheegayo saxiixi ma jire lakiin cumar baa qunuudi jiray buu yidhi yana haabit can asaxaaba ibnu nasr lmarwasi wuxuu leeyahy kitaab ladha qiyaamu leyl marka qunuut lwitr waxay ka sugnaatay buu leeyahy cumar ibnu lkhadaab iyo cali ibn abi aalib iyo cabdullahi ibnu mascuud imaamu tirmidina sunantiisa wuxuu ku yihi isagoo tilmaamay qunuut lwitri inay sugantay wa huwa qowlu ahli اlcilmi wa bihi yaqulu sufyaan الthawri wibnu اlmubaarak waisxaaq wa ahlu اlkuufa marka maadaama qunuuddu ay sugan tahay rasuulku saxaabada qaarkood uu baray wixii ay ku qunuudi lahaa witriga dhexdiisa saxaabaduna ay qunuudeen muxuu sheekhu u yidhi axyaanan mararka qaarkood yani waa inaan la joogtayn qunuudda witriga marna la qunuudo marna la yska daayo sidaa sheekhu wuxuu yidhi leanna axaadiida saxiixaynka ku jirta ee ka warramaysa salaatuleylkii rasuulka iyo witrigiisii axaadiida caaisha iyo ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo saxaabada kaleba ay wariyeen witrigii rasuulka markii ay ka warrameen wax qunuuda may sheegin taasina waxay tilmaamaysaa rasuulku sala allahu caleyh wasalam mar walba inaanu qunuudi jirin saa awgeed buu sheekhu yidhi axyaanan wamaxalluu meeshiisuna waa qabla rukuucu yihi sheekhu qunuutulwitriga rukuucda ka hor baa la qunuudaya khilaafan liqunuuti naazila isagoo khilaafsan oo ka duwan qunuutu nawaasilko isagu bacda rukuuca marka masaladaa sheekhu uu leeyahay qunuudda witrigu rukuucda way ka horaysaa wuxuu ku binaynayaa xadiidkii ubaya ibnu kacab ana rasuula allahi kaana yuutir fayaqnutu qabla rukuuc xadiidkaana waynu tilmaanay manaa sixadiisa iyo sugnaanshihiisa inuu hadal waxa weeyaan uu ka taagan yahay sida saxiixayna waa in la yidhaahdo qunuudda witrigu waa bannaan tahay rukuucda ka hor marka qiraa'ada la dhammeeyey intaan la rukuucin iyo rukuucda kadib labadaba oo rukuucda ka hor in la qunuudi karo qunuutulwitriga waxa ay ka sugnaatay cadad min asaxaaba cumar ibn khaaab iyo ibnu mascuud iyo ibnu cumar waxaad ka egtaa kitaabka waxa weeyaan irwa lhaliil bitaqriij axaadiid manaari sabiil sidoo kale waxaa xasan ibnu cali sugnaatay xadiidkiisaa ziyaado ku jirta oo odhanaysa rasuulku wuxuu baray inaan allahuma ahdinaa ku qunuudo idaa rafactu ra'sii walam yabqa ila sujuud sheekh albani sifatu salaati nabiyiga riwaayadda waa daciifinaya laakiin bacda daraasa kitaabkiisa irwaau lkhaliilka inay sugan tahay buu sheegaya yamiil yani ilaa hubuutiha markaan samic wuxuu leeyahay markaan rukuucda ka soo tooso oo sujuudda mooyaane wax kale aanay harsanayn inaan ducada akhriyaabuu rasuulku i baray idan taasi maxay tilmaamaysaa qunuutulwitriga in lala iman karo bacda rukuuc idan alamru fiihi sica qunuutulwitriga rukuucda ka horna waa la qunuudi karaa rukuucda kadibna waa la qunuudi karaa saa awgeed baa xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi waqad ikhtalafa camalu الصaxaabati fi dalik wاlظaahiru anahu min alikhtilaaf اlmubaax camalka saxaabadu masalada waa ku kala duwanaa oo qaarkood waxay qunuudeen rukuucda ka hor qunuutulwitrigaa laga hadlaya ta kale iyadu mar walba rukuucda kadib bah qaarkoodna waxay qunuudeen rukuucda kadib sida muuqatana waxa weeye inay labada wejiba ay bannaan yihiin walamru fiihi saca alcalaamatu alfaqiih moxamed ibnu saalix alcuthaymiinna wuxuu yidhi mawdicu alqunuuti min alsunan almutanawica alatii yafcaluha axyaana haakada wa axyaana haakada qunuutulwitriga sunanka mutanawica bay ka mid tahay marba si loo sameeyo rukuucda ka hor mararka qaarkood ha qunuudo mararka qaarkoodna rukuucda kadib labada wejiba waa bannaayi weeye khulaasadu labada wejiba waa bannaayi marka laba masalena halaa ka fahanay qunuuta qunuudda witriga inaan la joogtayn haddana rasuulku aanu joogtayn jirin gaar ahaan rabadaanta oo dee a'immadu ay noo qunuudaan waa inaan la joogtayn oo marna ay qunuudaan marna ay ka tagaan waxaaba dhici karta dadka qaarkood inay waajib u qaataan waana sida u muuqataba iminka oo haddii habeen imaamku qunuudda uu ka tago marka witriga dadka uu tukiyo dad baa laga yaaba inay xanaaqaan oo buuq masaajidka ay ka ridaan waayo waxay moodeen inay waajib tahay qunuutul witrigaasi masalada kale aynu halkan kala soo baxnayna waxay tahay qunuutul witriga in rukuucda laga horraysiin karo lagana dambaysiin karo oo labaduba saxaabada ay ka sugnaadeen balta saxaabada badankooda ka sugnaatay ay tahay in in laga horraysiiyo wayadcuu fiihi wuxuu ku ducaynayaa qunuuda witriga dhexeeda bimaa yaati ducadan soo socota allahuma ahdinii fi man hadayta wacaafinii fi man caafayta watawallanii fi man tawallayt wbaarik lii fi ma acطayt waqinii shara ma qadayt fainaka taqdii walaa yuqضى calayk wainahu la yadilu man waalayt walaa yacizu man caadayt tabaarakta rabana watacalayt wlaa manja minka ila ilayk wa hada ducaau buu uhi sheekhu ducadaasi min tacliimi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waa rasuulku miduu baray saxaabada oo xasan ibna cali ibna abi aalib oo rasuulku awow u ahaa ayuu baray falaa yuzaadu caleyhi wax kale lagu dari maayo intaasunbaa qunuutulwitriga la akrinayaa buu leeyy sheekhu ila salaata calayhi sala allahu aleyh wasalam salliga rasuulka lagu salliyaya mooyaane fatajuus waa bannaantay in marka qunuuddaa la dhammeeyo rasuulka lagu saliyo lihubuutiha can saxaabati radia allahu canhum waayo in rasuulka lagu saliyo qunuuda witriga kadib rasuulka ayay ka sugnaatay saxaabaday ka sugnaatay sida imaamu nasaa-i warinayo ubaya ibnu kacab iyo in marka ay qunuudda dhameeyaan ee rasuulka sala allahu aleh wasalam ay ku saliyi jireen marka lagu iyaa waxba lagu ziyaadin maayadaasi nadar baa ku sugan oo waxaa kaloo sugnaatay ducada kale ah allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik bimucaafaatika min cuquubatik wa minka wa bika mink laa uxsii hana'an calayk anta kamaa ahnayta calaa nafsik taasiba dee way sugnaatay oo ducadan dheeraad bay ku tahay wa kadalika waxa weeyaan saxaabada qaarkood in ducaa qunuutulwitri ay gaalada ay ku habaari jireen ayaa iyaduna sugnaatay marka in la dheereeyo maaha inahaa soo arooray in lagu gaabsado ayaa afdala in la dheereeyo maaha ducadan qunuutulwitriga sida maanta a'immada qaarkood ay u dheereeyaan xadka ay ka saaraan oo haddii in la dheereeyo ay barako iyo khayr badan tahay duco dheer buu rasuulku bari lahaa xasan ibnu cali iyo saxaabada kale in lagu geeraarana maaha oo sida qur-aanka la tajwiidiyo qunuudan qunuutulwitriga bal wuxuu yidhi faqiiha ibnulhumaam la yidhaahdo kitaabkiisa fatxulqadiirka inay dabdaro tahay buu tilmaamay sida ay sameeyaan a'immada qaarkood buu leeyihi oo qunuudan inay tajwiidiyaan oo ay jiidjiidaan oo ay qurxiyaan wuxuu leeyahy bal waxaad ka warrantaa nin boqora hadduu qof u yimaado uu wax weydiisanaayo oo su-aashii uu ku geeraaro su-aashiisii uu jiidjiido oo uu qurqurxiyo oo uu ka dhigo dee gabay oo kale dadku maxay u arkayaan rajul iyo talaacab war maxaad boqorka ugu ciyaaraysa waad edab darantee baa laga yaaba qaar inay ku idhahdaan oo dheg iyo dhaban ay ku dhuftaan dad wax weydiisanayo si haagsan waxu weydiiso oo su-aashaada khuduuc iyo baahiyaa ka muuqato marka maadaama ay duca tahay oo ilaahay boqorkaha aada baryayso yacnaa ducadaadu ha noqoto mid ay ka muuqato khuduuc iyo dacfi taagdarra aada muujinayso yaani ka muuqanina hadal aada qurxinayso oo aada tajwiidinayso oo aada jiidjiidayso oo aada madayso o aad saas ayuu leeyahy waxaa kaloo halkaa aynu baraarujinaynaa intaynan qunuudda ka bixin laba mas'alo masalada koowaad waxaynu tilmaanay in gaalada la habaari karo laakiin ahlucilmigu waxa ay diideen in gaalada la habaaro in gaalada lagu habaaro halaag caama ilaahay ou gaaladoo dhan halaag hada waa khata way wad ogta ilahay gaaladoo dhan inaanu halaagahayn ilaa qiyaami saaca marka ilahay ba waxaad ogtahay inaanu samaynahayn baad ilahay weydiisanaysa manay ka sugnaan rasuulka sal la alay slam iyo saxaabada inay yidhahdaan ilaahay ou kaafir oo dhan halaag nabiy llaahi nuuxna caleyhi afdal salaatu watasliim yowma alqiyaama habaarku habaaray isagoo gaaloo dhan weliba aan habaarin ee qoomkiisii oo qura habaaray haddana yowma alqiyaama marka la dhaa ilahay nooga shafeeco qaad muxuu kaga cudur daartay dadka qoomkaygii baan habaaray uu kaga kaga cudur daartay marka ha odhan ilaahw gaalo oo dhan halaag ilaahay gaalo o dhan halaagi maayo waa jirayaan gaalo o dham hadday jiraan qole gooniya muslimiinta dhibaato ku haysa maanta maraykanka oo kale allaahuma damir imriika wa ahlikha ama ku habaar inuu ilaahay wax ku sallido yani aan wada tirtir ahayn se rasuulku muxuu uhi ilahay abaar ku sallid abaartii qoladii nebi yuusuf uu dhex joogay aada ku salliday oo kale ah marna rasuulku ma odhan intuu gaalo habaaraayey ilaahu dhammaantoodba wada tirtir kufaar oo dhan ducaa khaasa ayay ahayd ay sababta loo diidayana hamoodin gaalada in loo tudayo ama gaalada la jecelaya inay sii joogaan laakiin ilaahay xikmadiisaa keensatay gaaladu inay joogaan oo aanay dhammaan ilaa qiyaami saaca iyagaba dhulka ku hadhayaba marka muuminiinta laga dhammeeyo nebi ciise iyo muuminiinta la joogay dabayl qabo oo kilinkilada ka martoo nafta ka qaada ilaahay markuu usoo diro iyagaa dhulka ku hadhaya laa taquumu saaca xataa laa yuqaal allah allah qiyaamuba dhici maayo cid tawxiidsanaysa ilaa dhulka laga waayo marka inaad tiraa ilaahay o gebigooda wada tirtir ilaahay xikmadiisay khilaafsanta ilahayna waxaad weydiisanaysaa waxaad ogtahay inaanu samaynahayn masalada kale waxay tahay labadaa qunuudoodunbaa rasuula ka sugnaaday qunuuddaa witriga ee aan la joogtaynahayn iyo qunuudda nawaasisha oo dhibaato weyni markay muslimiinta ku habsato oo xagga cadowgooda ay kaga timaado la qunuudayo qunuud salaada subax la joogteeyaa may sugnaan saxaabaduna waxay yidhahdeen si anas bnu malik oo kale maa qanata rasuulu llah sida abu hurayra oo kale cafwan maa qanata rasuulu llah ilaa wa huwa yadcuu liqowmin aw yadcuu calaa qowm waa qunuutu nawaasil de rasuulkuma qunuudin isagoo qole u ducaynaya ama qolo habaaraya mooyaane amaa xadiidka anas laga soo wariyo ee odhanaya maa zaala yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa addunya fahuwa xadiidun daciif waa xadiid aan rasuula ka sugnaan sanadkiisa waxaa ku jira abu jacfar alraazi nin la yidhaahdo oo sayi lxifdi markaasi ahaa uma dabeetana yarkacu waa rukuucaya wayasjudu waa sujuudaya asajdatayni labadii sujuudood ee ragcaddaa u dambaysa haddii ay lahayd kamaa taqadam sidii soo horu martay ayuu u sujuudaya atashahud alakhiir taxiyaadka u dambeeya iyo watawaruk fadhiisigii sinta lagu fadhiisanaya marka atixiyaadka loo fadhiisto uma dabeetana yaqcudu waa u fadhiisanaya litashahud alakhiir atixiyaadka u dambeeya wa kilaahumaa labadooduba fadhiga iyo atixiyaadka la akhriyayaaba waajibun weeye oo inuu markuu salaadii ragcaddii u dambaysay uu dhameeyey atixiyaad ku aadhsiya inuu istaagu idha taagniban ku dhammaysanaya ma banaana waa inuu fadhi ku atixiyaadsado atixiyaadkaasina waa waajib sida saxiixa rukun maaha ee waa waajib xadiid ibnu mascuud baana u daliila oo aynu shalay akhrinay kuna naquul qabla an yufrad calayna atashahud assalaamu cala allahi min cibaadi assalaamu cala jibraa'iil assalaamu cala mikaa'iil assalaamu cala fulaan wa fulaan intaan atixiyaadkana lagu faral yeelin waxaan odhan jirnay ilaahay salaani dushiisa ha ahaato xagga addoomihiisa ka timid jibriil salaami dushiisa ha ahaato mikaa'iil salaami dushiisa ha ahaato hebel dad bay magacaabayaan marka salaami dushiisa ha ahaato markaasaa rasuulku uhi laa taquulu haakada ina allaha huwa asalaam sidaad u leedin ilaahay salaami dushiisa ha ahaato ilahay isagaaba assalaamu ah kaasuu rasuulku sala allah alay wasalam atixiyaadka uu baray marka atixiyaadku inuu faral yahay baa xadiidkaasi daliilu u yahay wayasnacu wuu samaynayaa fiiha atixiyaadka dhexdiisa maa sanaca wuxuu sameeyey fi tashahud alawal oo intii atixiyaadka hore uu akhriyey ayuunbuu akhriyaya siyaqii kala duwanaa tuu doono akhriyaya gacmahana halkii atixiyaadka hore la dhigaayay ayuu dhigaya ilaa anahu hase yeeshee yejlisu wuxuu ku fadhiisa wuu fadhiisanayaa fiiha atixiyaadka dhexdiisa mutawarikan alwarik waa sinta isagoo sintaa ku fadhiisanaya sintaa bidix yufdi wuxuu xigsiinayaa biwarikihi sintiisa alyusra bidix ila alardi dhulka sintaa bidix buu dhulka dhigaya manaa salkaa iyo dhinacaas wa yukhriju waa saarayaa qadamayhi labadiisa gomadoodna min naaxiyatin waaxida dhinac quruu ka saaraya oo tan midigyadu dhinaceedaasay marka horeba tahay tii bidixna hoostuu soo marinaya xaggaa ta midig ay jirta ayuu keenaya wayajcalu lyusra wuxuu ka dhigayaa lugta bidix taxta saaqihi alyumna saaqiisa ama xooggiisa midig ayuu hoosta ka marinaya taloyaa tusaalaynaya aye mahad sintaa bidix markaad ku fadhiisato lugtii bidix saasaad usoo goglaysa waa la goglaya lama taagayo saas lugta midig hoosteeda waxaa laga saaraya halka amian iminka dhinacaaga ooli lugtaadii bidix halkaasoo ma goglana sax ta midig baad ujeedaa see la odhanaya ta midig ta bidix waa taa kuu goglani ta midig waa soo socotaa saa la odhanaya wayansibu wuu taagayaa qadamahu lyumna oo sideedii loo taagi jiray iyada u taagayaayo fareedana qibladu u jeedinaya wayajuusu waxaa kaloo bannaan farshuha in iyada lafteedana la goglo axyaanan saddex weji ama saddex suuro ayaa fadhiga atixiyaadka markaa rasuula ka sugnaaday oo qofku tuu doono uu samaynayo inuu lugtaa midig saa u taago iyada waa isdhinac dhigaya si atixiyaadka horeo kalaun fareedana qiblada u jeediyo sintaa bidixna uu ku fadhiisto lugtii bidix hoostaa intuu soo mariyo xoogga tamidig hoosta uu ka mariyo si waa weji wejiga waxa weeyaan labaadna waa kaa laftiisa unoo lugta midig uu saa isaga goglaya iyadana haluu ka taagi laha iyadana saa u goglaya fareedu xaggaa isaga jeesanaya wejiga saddexaadna waa kaa laftiisa laakiin lugtii bidix halkii xoogga hoosta laga marinaayey ayaa bawdada iyo waxa weeyaan saaqa ama dhudhunka uu kala hoos gelinaya halkaasuu marinaya halkaa waa tan bawdadiisii tusaale ahaan saaqiisiina waa ka halkaasuu marinaya halkuu markii hore halkaa hoose marinay ka marinayay iyo halkaa marinaya saddexdaa wejiba rasuulka waa ka sugnaadeen oo atixiyaadka dambe waa loo fadhiisan karaa wa yulqimu wuu cantuugsiinayaa kafahu lyusraa kafkiisa bidix rukbatahu jilibkiisa yactamidu caleyh isagoo cuskanaya manaa jilibku sidaa u cantuugsiinaya atixiyaadka dama markuu u fadhiyo gacantiisa waxa weeyaan bidix oo dul dhigi maayo uuna sidii wax cuskanayoo kale sidaa u cantuugsiinaya wujuubu salaati salligii waajibnimadiisa cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam rasuulka lagu salliyaayey iyo watacawud ilaah in laga magan galo min alarbaci afarta rasuulku uu sheegay wayajibu waxaa waajib ku ah caleyhi qofka tukanaya fi hada tashahud atixiyaadkan dhexdiisa asalaatu cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam markuu atixiyaadka dhammeeyo inuu rasuula ku saliyo waqad dakarnaa waynu soo sheegnay fi tashahud ilawal atixiyaadka hore markaynu ka hadlaynay bacda siyaaqihaa siyaabaha rasuulka loogu saliyo kuwa ka mida tii rasuulka ugu saliyaabana waa ka gudaysa marka asalaatu cala nabiyi inay waajib tahay ayaa raajixa waana sida uu yahay madhabu jamaca min aلصaxaaba wالtaabiciin waana madhab imam shaafici iyo akhiru riwaayateyn can اlimaami axmed waana sidan uu doortay sheikhu اlalbani in rasuulka lagu saliya atixaadka daba marka la dhameeya inay waajib tahay waxaana u daliila rasuulku caleyh afضل الصalaati wالtasliim wuxuu yihi ida sallaa axadukum falyabda bitaxmiidi rabbihi midkiin markuu tukanayo ha ku bilaabo rabbigii inuu mahadiyo wathanaaya calayh hada inuu ilaahay ammaano oo ammaantiisa uu ku celceliyo hada waa fi tashahud waa taxiyaadka dhexdiisa waa taxiyaadka ammaantaasi ay ku jirta uma liyusalii cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam kadibna rasuulka ha ku saliyo waa amar uma yadcuu bacdu bima shaa rasuulka maruu ku saliyana wuxuu doonaya ha ku ducaysto intaa dabadeed ninkii salaada tukada ee salliga nebiga ka tegey rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi cajila haada kani wuu degdegay kii waxa weeyaan ilaahay ammaanay fi tashahud taxiyaadka dhexdiisa ee rasuulka ku saliyey kadib ee rasuulku uu maqlay sala allah alay wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi sal tucطa udcu tujaab aw nacam ilaahay wax weydiiso waa lagaa waa lagu siin doonaa ducayso waa laga aqbali doonaa taana waxay culimmadu u daliishadeen atixiyaadka kadib in rasuulka lagu saliyaa sala allahu aleyh wasalam inay ka mid tahay asbaabaha keensanaya ducadaad ducaysanaysid dabadi inuu ilaahay kaa aqbalo sida rasuulku sala allahu aleyh wasalam ninkaa uu ku yidhi wa an yastaciida waxa waajibku an yastaciida inuu magan galo billahi ilahay min arbacin afar uu ka magan galo yaquul uu yidhaa allahuma ilahi inii acuudu bika waxaan kaa magan gelaya waa salliga nebiga kadib min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeeda wa min cadaabi alqabri iyo qabriga cadaabkiisa iyo min fitnat lmaxya nolosha fitnadeeda nolosha fitan badan bay leedahay waxyaaba badanoo qofka diinta fitnada waxaa looga jeedaa maa yasudu linsaan can ilxaq waxaa qofka xaqa ka hor istaaga ma baadilka ku rida adduunyadu fitan badan bay leedahay shahawaadkeeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo macaankeeda iyo hawlaheedu waa fitan weeye inuu qofka ilaahay ka magan galo walmamaat iyo dhimashada fitnadeeda waa fitnat lqabri weeye qofku markuu dhinto imtixaanka qabriga lagu imtixaamayo malaa'igtu ay su-aalaha weydiinayaan wa min shari fitnati lmasiixi dajaal almasiixi dajaal ninka la ydhahaa fitnadiisa sharkeedaan kaa magan gelaya fitnaha adduunyada soo martana fitnadiisu waa ta u weyn wey soo rasuulku sheegay sala allahu aleyh wasalam waxyaaba khawaariqoo dadku aanay arki jirin ayuu wataa oo dadka waxa weeyaan uu ku duubsanayo samada ay roobka soo da roobkii baa daaya isagu muu keenay ilaahay baa keenay lakiin ilaahay baa addoomihiisa imtixaamaya balka miskiinkaa cawaran ee foosha xune gaaban ilaah u aamina ka ictiqaadiya ka kaluu ilaahay kala saaraya dhulkay khazaa'intaada soo saar suu dhulkii soo saaraya qolow ayuu u tegayaa oo soodhanay ilaahay baan hay rumeeya markaasay rumaynayaan markaasay barwaaqoobayaan xoolahoodiiyo candhada jiidayoo qaadi kari labaa soo caraabaya qolaa odhanaysa waar ilaahayna ma tiidoorado naga tag markaasay faqri baa ku dhaca iyo baahi iyo abaar iyo xoolihi oo ka dhinta oo abaaroob waa imtixaan mogta wuxuu sitaa waxa janno iyo naar uu ku tilmaamayo marka fitnadiisu aad iyo aad bay u darantay laakiin dee wuxuu leeyahay calaamado cadcad haddaad ilaahay taqaano masiixu dajaal kuma khaldi karo ilaahay sifaatkiisa baro sifaat allahi subxana wa tacaala ee qur-aanka lagu sheegayo sunna dajaalla sifaatkiisa baro labadiisa indhoodba iin bay leeyihin mid way masaxan tahayba oo wejiga kale la simantay midna soosay usoo kuusan taha oo bannaankay soo taallaa falxumada intaa lay ka war in allaha jamiilun yuxibu ljamaal isna bal siduu eegay balay halkanay kaga qorantay kaafir inuu yahay qof kastaoo muuminiba waa akhriyi karaa mid hore wuxuu akhrinta yaqaaniya kii aan aqoonba alummiyu wahayra waa gaaban yahay buurnidiisuna xadkay ka baxay sida rasuulku sheegay sala allahu aleyh wasalam laa yuuladu lah waa ma dhalays waxba waxba ma dhalo maka iyo madiine ma soo geli karo waa calaamado cadcad wuxuu rasuulku tilmaamay buurta uxud inuu kusoo istaagi doono dajaal haddaan hawshiisa gala kama bixi kara maanta o dhan maxaadaraa jirta maraan ka jeediyo maktabadda taalla markaa qofkii doonaya insha allah ha soo duubto wuxuu kusoo istaagi doonaa buu rasuulku yidhi buurta uxud ee magaalada madiine waqooyi ka xigta markaasuu odhan doonaa isagoo la hadlaya jamaacadiisii hada alqasru alabyad masjidu muxammadin ma aragtaan qasrigaa cad qasri cad muu ahayn masaajidka rasuulku markuu rasuulku xadiidkaa sheegayay lakiin imika waa qasri cad wey qasrigaa cad waa masaajidkii muxamed buu odhan doonaa laakiin madiine ma soo geli karo malaa'ig baa seefa la taagan wadooyinka laga soo galo oo dhan iyo maka toole ma doonaysaa dajaal inaad ka badbaado nacam iimaankaaga xoogey ilaahay sifaadkiisa baro sifaadka wanaagsan ilahay u leeyahy ilaahay ka magan gal fitnadiisa salaad kasta oo aad tukatidba wa min shari fitnati lmasiixi dajaal bara oo akhriso tobanka aayadood oo u horeeya suuratu alkahf suuratu lkahf markaad maqasho dajaal baa soo baxay ha isku halayn iimaankaaga iyo aqoontaada lafahaaga uga carar rasuulku wuxu uhi man samica minkum bidajaal falyana can ka idinka mida dajaal maqlaa ha ka baxsado waayo nin baa u tegaya o odhanaya ma dajaal baa aniga i khaldi kara waan garanayaa markaasuu fitankaa iyo waxyaabaha uu wato dadka uu ku siraya usoo bandhigaya oo uu ugu celcelinaya ilaa uu raaco markaa iska ilaali laba qolaa dadka ugu badane raacaya waa annisaa walicraab reer miyiga iyo dumarka wuxuu rasuulku ilaa ninku uu xidhxidho hooyadii inantiisa xaaskiisa habaryartii markuu magaalada madiina uu duleedkeeda yimaado waxay leeyihin nasiidaanu ilaahay u tagneen suu xidhxidhayaa ninku si kale manuu kaga celin kari waayo walciyaadu billah marka afartan ilaahay in laga magan gala waa waajib buu leeya sheekhu ay rasuulka amray ida tashahada axadukum falyastacid billaah min arbac taawuusoo taabici ahaana wuxuu ku tegay inay waajib tahay waana qowl ibnu xasm sheekh ibnu cuthaymiinna wuxuu leeyahy uma haboono qof muslimi inuu ka tago afartaa inuu ilaahay ka magan galo hadduu ka tagana wuxuu halis ugu jiraa inuu dembaabo maadaama rasuulku yihi afartaa ilaahay ka magan gala ama salaadiisuba ay ansixi weydo waayo adducaau ducadii qabla salaam salaamo naqsiga hortii la ducaysanayay uma dabeetana yadcu linafsihi naftiisu u ducaynaya bimaa badaa lahu wax allaala wixii duca u muuqata ayuu ugu ducaynaya wa mimaa ka mida ducooyinkii habata ku sugnaaday fi lkitaabi wasunna wa huwa kaiirun ayib ducooyinka qur-aanka ku sugan iyo kuwa sunnada ku sugan waa fara badan yihin waana wanaagsan yihin hadee jaraale ducadaaduna waxa fiican ay noqoto duco qur-aanka ku sugan ama rasuulku uu ku ducaysay waayo macaani aada u xeel dheer bay ducooyinkaasi ay xambaarsan yihin fain lam yakun haddaanu hayn cindahu qofkaa tukanaya agtiisa shay-un shay oo minhu ducooyinkaa ka midi ducooyinka qur-aanka kusoo arooray iyo kuwa axaadiida kusoo arooray midna baanu garan ahayn dacaa wuxuu ku ducaysanayaa bimaa tayasara lahu wixii u fududaaday wa mimaa yanfacuhu ka mida waxyaabaha nafciga u leh fii diinihi aw dunyaah oo arrin adduunyo inuu salaada dhexeeda ku ducaystaa dhibaato male sida imaamu axmed raximah llahu tacala rasuulkuna wuxuu uhi uma liyakhtar min adducaa maa shaa aw acjabahu ilay ducada wuxuu doonto ha ka doortay buri rasuulku sala allahu alay wasalam atasliimu wa anwaacuhu salaamo naqsigii salaaddii waa gebagebo salaamo naqsi bay maraysaa salaamo naqsigii iyo noocyadiisa uma dabeetana yusallim waa salaamo naqsanaya can yamiini midigtiisu u salaamo naqsanaya wa huwa ruknun xaggaa midig inuu u salaamo naqsadaa waa rukn xataa yuraa ilaa la arko bayaadu khadihi waa hadduu cad yahay rasuulkaa caddaa sala allahu alay wasalam caddaanka waxa weeyaan dhabankiisa marka waxaa halkaa fiicnay sheekhu inuu yidhaahdo lownu khadihi ile dadka qaar caadi qaar madmadooba waa leeyihin ilaa dhabankiisa midabkiisa la arko qofka xaggaa ka xigaa dee uu arko asalaamu calaykum markuu yidhaahdo qofka ka dambeeya ilaa uu arki karo midabka dhabankiisa markaa salaamo naqsigu waa rukun cinda jamaahiir alculamaa oo rasuulku wuxuu tilmaamay xadiid cali bin abi aalib miftaaxu salaati alطuhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha altasliim salaad waxaa lagaga xalaaloobe lagaga baxa waa tasliim salaamo naqsi waana munaasib inay salaadu ku bilaabanto ilaahay magiciisa allahu akbar ilaahay magaciisana ay ku dhammaatay asalaamu salaam ila waa magicii ilaahay marka laba tasliimood baa jira labada ta koowaad unbaa rukuna saa culimmadu ay u badan yihiin ta labaad waa sunne haddaad dhinacaasoo qura u salaamo naqsato khalaas salaadaadi waa kuu dhammaatay taa labaad haddaad doontana waad la imanoo waa sunna oo fadli baad ka heli haddaad ka tagtana salaadaadi waa ansaxaysa waana sida ahlucilmigu ay u badan yihin wa can yasaarihi buu u salaamo naqsan dhinaciisa bidix xataa yuraa ilaa la arka bayaadu khadihi dhabankiisa cadaankiisa al aysar ee bidix walow fi salaati اljanaasa xataa salaatu ljanaasa salaadu ha ahaatay wayarfacu limaamu imaamku kor buu u qaadaya sawtahu salaatu ljanaasa labadaba rasuulku inuu la yimi waa ka soo aroortay sida axkaamu ljanaa'iz sheekhu uu ku tilmaamay sawdkiisuu kor u qaadaya imaamku bisalaam uu ku sawdaynayo salaamo naqsiga ila fi salaati اljanaaza iyada lafteeda kor baa loo qaadi karaa oo sheekha laftiisu kitaabkiisa kale axkaam اljanaa'iz wuxuu ku sheegay xadiid cabdillahi bn mascuud salaatu ljanaasa in midig iyo bidixba loo salaamo naqsado tilmaamaya odhanaya uma sallam ka tasliimi salaa inuu xasan yahay marka salaatuljanaasa lafteeda labaduba waa ku bannaan yihin inaad midig iyo bidixba u salaamo naqsato iyo inaad ta midiguun aad ku gaabsatid wa huwa calaa wujuuh salaamo naqsigii wajiyo badan ayuu u soo arooray alawal ka koowaad waxa weeye inuu yidha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xaggaa midig can yamiinih assalaamu calaykum waraxmat ullah can yasaarih wabarakaatu aanu raacin laakiin sida saxiixa ah bidixdana wabarakaatu waa la raacin karaa abu daawuud bay ku sugantahy risaala ayaanu ka qoray sheekh maxamed cali aadam alithobi oo ka mida shuyuukhda waxa weeyaan xaramka in wabarakaatuhu labada salaamo naqsiba la raacin karo oo ay sugan tahay athani miluhu taasoo kale weya duuna qawli wabarakaatu inuu yidha assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah labada dhinacba athaaliu assalaamu calaykum waraxmat ullah can yamiinih inuu xaggaa midig yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum can yasaarih alraabicu wejiga afraadna yusalimu inuu salaamo naqsido tasliimatan waaxida hal salaamo naqsi oo tilqa'a wejhi halkaa hore un isagoon midig baan eegin assalaamu calaykum uu yidhaahdo yamiilu bihi isagoo u yaro leexanaya ilaa yamiini xaggaa horuu iska eegaya lakiin dhin in yar buu dhinaca midigu yaro leexanaya assalaamu calaykum afartaa tii uu sameeyaaba waa ka gudaysa intuba waa rasuulka sal allahu aley wasalam waa ka soo arooreen assalaamu calaykum oo qura hadduu yidhaahdo inay ka gudayso ayuu ibnulmundir iyo nawowiba ijmaacu kusoo naqliyey xadiid muslim warinaya daahirkiisuna waa tusinaya saxaabadu ay yidhaahdeen kuna ida salayna maca rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam naquul ida salamna assalaamu alaykum assalaamu calaykum halka ayaa markaa salaadii ay noogu dhammaatay markuu salaamo naqsado qofka tukanaya waxaa sunnaha halkii uu ku tukaday inuu sii fadhiyo oo halkaa uu ku tukaday intuu sii fadhiyo ee aanu weyse jabin malaa'igta ayaa u ducaysa allahuma akfir lahu allahuma arxamhu bay yidhahaan buuri rasuul ilaahay u dembi dhaaf ilaahay u naxariiso oo halkii aad ku tukatay intaad sii fadhido ee aanad weyse jabinna orod masaajidda la albaabadaa la boobaya iminka waa makfiradaas iyo raxmaddaasi ayaa laga yaacaya halkii aad ku tukatay inaad sii fadhido isku day oo aad adkaartii aad akhrisato ducooyinka faraha badan saddex iyo soddon jeer subxaana allah saddex iyo soddon jeer alxamdu lilah saddex iyo soddon jeer allahu akbar marka boqolaad laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa cala kuli shayin qadiir iyo adkaarta kale rasuula ka soo aroortay allahuma acinii calaa dikrik wa shukrika wa xusni cibaadatik iyo kuwa kaleo lamida akhrisasho akhriso qul wallah qul cudu birab lfalaq qul cudu birab الnaas aaya aayatulkursida ha degdegin wuxuu yihi sheekhu raximah اllah akhi lmuslim walaalkayga muslimkaa wahaada intaa aad aragtay maa tayasara lii waa wixii ii fududaaday ee iga fududaaday min talkhiisi sifati salaati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam soo ururinta iyo soo koobista rasuulka salaadiisii sifadeeda muxaawilan bidalika anigoo isku dayey an uqaribaha ilayka inaan kuu soo dhoweeyo xataa takuuna ilaa ay noqoto waadixatan ladayk mid agtaada cad salaadii rasuulka oo aanu wax shakii kaaga jirin iyo wax qarsooniya maailatan ay noqoto mid ku sawiran fii dihnika dihnigaaga iyo qalbigaaga wa kaanamaa taraha sidoo aad aragtid oo kale bicaynika ishaada aad ku aragtid faidaa anta sallayta haddaad u tukato naxu maa wasaftu laka sida aan kuu sifeeyey min salaatihi sala allahu caleyh wasalam salaaddii rasuulka aan kaaga sifeeyey fa innii arjuu min allahi tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa an yataqabalaha minka inuu kaa aqbalo haddaad sidaa rasuulku u tukaday aad u tukatid liannaka adigu bidaalika arrintaasi daraaddeed takuunu waxaad noqonaysaa qad xaqaqta inaad dhabaysay ficlan dhab ahaan ama camal ahaan qowla nabiyi sala allahu caleyh wasalam qowlku rasuulku yidhi salluu u tukada kamaa ra'aytumuuni sidaad ii aragteen usalli anaa u tukanaya haddaad sidaa lagu sifeeyey ee rasuulku u tukaday aad u tukato dee hadalkaa rasuulka mid dhabeeyey oo ku camal falay baad noqonaysaa uma dabeetana waanadaa u fiirsada waa muhim uma dabeetana calayka dushaada aata bacda daalika intaa kadib oo laba arrimood isku ilaali in sifada salaadaada aad waafajiso sifadii salaada rasuulka iyo allaa tansaa inaanad ilaabin alihtimaam inaad xil iska saarto biistixdaari lqalbi qalbiga inaad soo xaadirsato iyo walkhushuuci fiiha salaada dhexdeeda inaad ku khushuucdid fa inahu qalbiga inaad soo xaadiriso oo salaada dhexdeeda aad khushuucdaa huwa algaayat lkubraa waa hadafkii weynaa ujeeddadii weyneyd ee laga lahaa min wuquufi lcabdi addoonku istaagu istaagayo bayna yaday illaahi tacaala ilaahay hortiisa fiiha salaada dhexdeeda oo ma aha in wax la akhriyo oo xarakaad la sameeyo in ujeeddadu taasi waa min almaqaasid walghaayaat laakiin haayadii ujeeddada weyni waa inaad qalbiga aad ka tukato oo aad qalbigaaga soo xaadiriso oad ilaahay qaabilsiiso oo aad khushuucdo walixtidaa bisalaatihi sala allahu caleyh wasalam oo salaaddii rasuulka aad ku dayato yakuunu laka waxaa kuu sugnaanaya markaa min athamarati midhihii almarjuwa ee la rajaynaayey ee salaada laga rajaynayey ayaad helaysaa allatii midhahaasoo ashaara ilayha rabbuna tabaaraka wa tacala ilaahay uu inoo tilmaamay biqowli uu yidhi ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar salaadu dadka waxay ka reebtaa xumaanta ee salaadu dadka ay ka reebtaa xumaanta muuqatiyata qarsoomba ta aadka usii foolxuna dadka oo dham inay xun tahay ay isla yaqaaniin iyo ta dadka ilaahay basiira qalbiya uu siiyey un xumaantood xumaanteedu ay u muuqato haye salaadu maanta dad dadka tukanaya maxay uga reebi weyd waxaad arkaysaa mid tukanaya markuu masaajidka uu ka baxo ama masaajidka dhexdiisa buu wax ku caayaaba maxay salaaddu uga reebi weyda limaada marka masaajidka uu ka baxo ayuu xaaraan ka shaqaynaya oo xumaanu waxa weeyaan ku hadlaya ama uu samaynaya dee salaada xumaanta reebaysa ayaa ayaa ah salaada sidii rasuulka loo tukaday dhexeedana lagu khushuucay hadduu qofku salaada dhexeeda uu ku khushuuco sidii rasuulkana uu tukado taasaa ta xumaanta reebta laakiin salaadaanu ku khushuucin uu kaga qub iyo qaac siiyey xumaan ka reebi mayso salaadaanu rasuula kaga dayan ee sidii isaga ay ula muuqato inuu u tukadayna xumaan qofka ka reebi mayso oo midhihii salaadu ay lahayd laga heli maayo salaada noocaasiya waa khitaaman gun iyo gebagabo asal اllaha tacaala ilahay waxaan weydiisanayaa buu uhi sheekhu an yataqabala mina inuu inaga aqbalo salaatana salaadeenna wa saa'ira acmaalina iyo acmaasheenna kale waydakhira lana ilaahay inuu inoo kaydiyo hawaabaha ajarkeeda ilaa yowmi nalqaah u inoogu kaydiyo maalinta aynu la kulmi doono ilah yowma maalin laa yanfacu maalun xoolaanay waxba tarahayn walaa banuun inamana aanay waxba tarahayn ilaa man ata allah biqalbin saliim qof qalbi caafimaad qaba ilaahay ula yimi mooyaane qofna aanay waxba ka tarahayn xoolo badanoo u lahaa iyo inamo badanoo waxa weeyaan u lahaa oo yowma alqiyaama qalbi caafimaad qaba ayaa wax anfacaya shirki ka caafimaad qaba oo bidco ka caafimaad qaba oo xiqdi ka caafimaad qaba oo xasad ka caafimaad qaba oo kibir ka caafimaad qaba oo isla weyni ka caafimaad qaba oo ka caafimaad qaba waxa weeyaan macsiyo inuu macsiyada uu jecel yahay shahawaad ka caafimaad qaba kaasi ayuunbaa wax taraya hadduu qalbigu caafimaad qabana wanaagiisu wuxuu ka muuqanaya usoo gudbayaa xubnaha afka indhaha dhagaha oo waxa uu qalbigu xubnaha uga dhigan yahay kalmalik liljeish sida boqorku uu uga dhigan yahay ciidanka hadduu boqorku ciidankiisa wanaag faro wanaaggaasi ciidanku ka muuqda hadduu xumaan farana xumaantaasi ciidanka ayay ka muuqata marka ilaahay quluubta haynoo wanaajiyo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad leh inoo suurtogeliyey kitaabkaasi muhimkaa ee salaadii rasuulka sifaynaya inaynu maalmaha kooban ku dhammayno walxamdu lilah waa nicma min allah waxaanay ka mid tahay nicamka ilaahay uuna siiyey dadka hareeraheenna jooga eega maanta dad inala afa oo inala diina oo inala midaba ayaa sidaa masaajid intay u fadhiistaan aan diin ku akhrisan karin amni darrada iyo nabadgelyo darrada iyo colaadda jirta awgeed marka nicmadaasi ilaahay aynu uga mahadnaqno oo aynu ku ilaalino bidaaca inaynu uga faa'iidaysanno ilaahay daacadiisa subxaana wa tacaala oo haddaynu ilaahay caasinno nabadgelyada waynu waayaynaa oo waxaa la yidhaahdo colaadda iyo abaarta iyo risqigoo cidhiidhi noqda macsiyada ayaa sababu ah daraba allahu maala qaryatan kanat aaminatan muطma'ina yaأtiiha risquhaa ragada min kuli makan fakafarat biancumi اllah faadaaqaha allahu libaas aljuuci wاlkhawf marka nabadgelyada aynu ilaashanno aynu ku ilaalino inaynu ilaahay addeecno iyo wax allaale wixii waxyeelaynaya inaynu iska ilaalino dad baanay u qurqursanayn oo jecel inay fawda ay noqoto lagu kala yaaco lagu kala tago oo oo ka ugaadhsan kara uun biyaha dhooqadaa dad baa biyaha nadiifta aan ka ugaadhsan karin kalluunka ku jira aan la soo bixi karin ilaa biyuhu ay dhooqoobaan markaa dadka qaarkood oo diin sheeganaya ayaa maanta meel ay fawdo iyo fitno iyo dhiig daadanaya iyo dil iyo musiiba ay ka taagantahay mooyaane meel kale aan ku noolaan karin oo jecel caalamka o dham inuu sidaa noqdo والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا